leyle maxamed diirshe redio baydhabo ceelwaaq
cawil maxamed ciise indhacde raadiyo baydhabo degmada barawe
xasan maxamed cali xasan antena raadiyo baydhabo deegaanka halabooqa
xasan maxamed smatr cowke reediyo baydhabo muqdisho
deeqaawu garjiinow reediyo baydhabo cadaadow
xuseen axmed faarax xuseen xadaari raadiyo baydhabo magaalada gaalkacyo
khaalid maxamed cismaan khaalidalka case reediyo baydhaba beledweyn
cabdirasaaq maalin xuseen cabdirasaaq qoslaaye raadiyo baydhabo kismaayo
ismaaciil maxamuud isxaaq ismaaciil mire reediyo baydhabo wallaweyn shabeellada hoose
maxamed muuse tarsan reediyo baydhabo garoowe
cabdirasaaq xasan faarax reediyo baydhabo magaalada boosaaso
xamse cabdirashiid jaamaac warbaahinta raadiyo baydhabo magaalada qardho
raadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo wakhti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha wadhka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siin hayta qodobada duhurnimadan uun hasiin gudbi doon waliba kumadaha maamulka gobolka banaadir oo saddex dhibaato wajahaya ciidanka dowladda oo la wareegay deegaan ku tirsan gobolka mudoga dowladda soomaaliya weliba ee fasaxday shaqaalooshe xubno dowladda waa dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgalla kadili xubno ku tirsan al-shabaab hirshabeelle weliba qorkoytay hadalkii golaha midowda musharaxiinta mucaaradka maamulka gobolka hiiraan weliba mara ku saaray amniga magaalada beledweyne dowlad goboleedka jubbaland warha ku saartay doorashada xubnaha golaha aqalka sare puntland weliba digniindirtay shaqaalaha ajaaniibta ee ka sugan deegaanadii ciidamada puntland oo howlgalha ka qabaday khamro fara badan muwaadin soomaaliyeed oo jir dil ku reedna badilka tuuri akhbaaraadka bannaanka hogaamiyihii inkuhorreeyey weliba dal carbeed ku socda oo la kulamo doona madaxweynaha maraykanka jo biden waliba waa duhurnimaas ningaw dhegaystayaal taariikhda weliba ee kabeeganta tumiyo sagaalka balal toddobaad julaay sanadka labada kun labaatii kowka intaas waliba hayno qodobadii warkaana duhurnam haanshoonka door korona ee dhegaystayaal in is diyaariya qodobadaas oo faahfaahsan insha allah duhurfeyle dhegaystayaal cabdulaahi salaad aadam yaa ahaa warka duhurnimo siina dareer sii doona insha allah qodobkan kuhurey warkaana duhurnamo waliba usanagadaya maamulka gobolka banaadir waliba markaasay wajaha ee saddex dhibaatoon ka weyn haanase oo weliba xilligan caasimadda magaalada muqdisho hareeye bulshadana hadalhayn eedan fara badan dhaliiday maamulka gobolka banaadir iyo waliba saasaataw lag eedayay inay markaasi uusan biina saddex muddo hadii lagu rooga saddex bilood shaqaalaha musheerka shaqaalaha maamulka gobolka banaadir sada faahfaahinta warkaniga fiiriyow saciid maxamed nuur
shacabka gobolka banaadir ayaa wajahaya saddex dhibaato oo eed inguguin haanaas oo deeri heerka inkuhumay sannado kadib mana muuqata dhagdhagaag socda oo dhinaga dowladda oo walakooqobdow arrintan ku teegan gobolka banaadir walyaabo unka daran ee hadda ku jira gobolka banaadir iyo shalay kow nadaafadda dhammaan degmooyinka gobolka banaadir yaha wajahi nadaafad daro hoog eedan leh iyo biyo wasaqaysan oo gooy waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho xaafadaha qaar ayaa la sheegay in lanka guurahaya biyo eedan wasaqaysan oo sannado badan isku yaaleen goobaha aan muhiimsan magaalada muqdisho lama masheerland in badan oo ka mid ah shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ayaa bili saddexaad masheerlange maana mal og sababta rasmiga ee ku dambeeytay bilihii may juun iyo julaay oo weli indhammaan iyo qaar ku mid ah shaqaalaha gobolka lansiina masheer sidoo kale wayba sanadkii la maata lacag lansiina macalimiintii ilaaliyay imtixaankii dugsiga dhexe ee uusaqaadow maamulka gobolka banaadir sida khilaafka mas-uuliyiinta muddo bilooyin wayba jira khilaaf curyaami shaqada gobolka banaadir kaas oo andhexeeya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo kuigeenshay koowaad ee dhinaca maaliyadda lamadan mudane yaa iska khilaafi walyaabo la xiriira dhinaca maaliyadda ilaa haddana malka guulaysana in la xallaya lamadaasay mas-uul khilaafka ku dhex teegan madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelle haaf iyo warbaahinta wayba isu ku sheegay maalmo ka hor in lixdanka maalmood ee ha eedan magaalada muqdisho lanku guuri doona nadaafad daro eedan hoog leh isagoo oo baaq andiray madaxda gobolka banaadir iyo shacabka magaalada muqdisho magaaladeedii aan joognay oo halkaan hayd baa baaba'san oo baaba'day annagayoo taagan indhahayga ku baaba'day horteeda oo annaan ka shaqayn xamar jidkii soddonka ahaa iyo carradeedu kulligeed biyaa qaaday way baaba'day xamar maanta sidii ay ku sugan tahay wallaahi hadday ku sii jirto labada bilood soo socota dadka bar baa ka guuraya guryahana bar baa talfaay mise ilaahay baan barnaa ilaah xagaayada naga jooji baan ilaahnaa ee roob dhulkii drinageka loogu talagalay oo biyuhu soo mari jireen guryaha ka dhisan waa inaan u labisannaa oo u istaagnaa raggeedii waa tihiin waana joognaa waa in cumar firis hadduu meelaha joogana hala weydiiyo saan ma shaqaynayso gudoomiye cumar filish ayaa wayba uuse shalay kormeeray biyo muddo sannad ah dhex fidhiya waddada soddonka gaar ahaan aagga daalo isagoo oo sheegay in dhowaan walla ka qabdo doona eel qolow daalo fagah iskuol bulisio iyo goobo kale yaa ah meelaha aanka daran ee nadaafad darada magaalada muqdisho saameynta ku kuweedhaday iyagoo oo hastarahaya qayladhaanta shacabka ku dhagan magaalada muqdisho ee caasimada dalka saciid maxamed nuur reediyo baydhabo baydhabo janay
ciidan mahadsinta saaciid ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan guutada danab iyo haan daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ee weliba la sheegahayn iyo la wareegan deegaanka qaycad ee gobolkaasi muduga ciidamada oo wadada baabuurta dagaalka ee weeraray deegaanka qaycad oo markaas dhinaga bari koonfurta mudug shan kilomitir ku-xiga degmada bacadweyne welibana miilasay ku dhiyay dagaal culus oo dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab kaasi weliba ku dhaladay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh saraakiil ku tirsan ciidamada danab ayaa markaas ha ka warameynay dagaalkiioo ka dileen xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena guud ahaan iyo gacantiyo ka dhakan deegaanka qaycad ee koonfurta gobolkaasi muduga wararkii weliba intaasi ka darahayn in ciidamada dowladda iyo haan galmudug iyo deegaanka qaycad iyo ku wadan howlgalyo baaritaane ah welibana saraakiil ee ciidamada iyo sheegana saasaataw inay howlgalladiiyo sii socda doonaan deegaano ku tirsan gobolka mudug iyo maalmihii lahadhaafi welibaa ku socday howlgalyo ballaaran haanaasoo weliba qaarsho ciidamada dowladdiioo kala wareegeen deegaanada amaara iyo deegaanka bacadweyne ee gobolkaasi muduga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa geedka marka hora oo muddo soomaaliyeed an ka hambaliyeytay munaasabadda ciidul cadaha ee weliba kabeegan maalinta berye ee oo weliba talaadada waraalaha kubahi xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya weliba la sheegay in dhammaan shaqaalaha dowladda iyo haan gaarka ee weliba saddex maalmood fasaxa la siiyey kaasi oo weliba ku bilaawda fasaxagaasay talaadada berye ee weliba kabeegan maalinta koowaad ee ciidul cadhaa shaqaalaha weyna shaqaale weynaha soomaaliyeed weliba rajaheene inayo farxad kala ciidaysadaan qoysas jooyalakalah ka gabagabaayay qoraalka wasaaradda maalinta berye oo talaadada ah weliba dadweyne muslimiin ah weliba kanool dunida daafoosha shalgadiisan weliba ay andabaaldegi doonana maalinta koowaad ee dilcadaha canrafe iyadoo weliba boqolaal muslimiin iyo salaado ciidiya ku tukadi doonaan masaajidada iyo weliba goobaha kale weliba lan astayini salaado ee dilcadaxada laka oga weli warkada hornumar raadiyo baydhabo ayaana dhugunsahaytan akhyaaraya dhinaga kale ah ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka shanaad guutada tumiye lixaad yaa howlgalo qorshaysan weliba iyo kafuliyana deegaano xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ku suganaayeen gobolka jubbada hoose saraakiil hogaamiyaasi howlgalka weliba ayo sheegana in ciidanka kumaandooska danab iyo ku burburiyeen fariisan al-shabaab iyo ka suganaayeen isla markaana iyo ku abaabuli jireen weerarada qorshaysan oo ay markaasi ka qaadayaan ciidamada dowladda iyo han amison sidoo kale saraakiil weliba ay warbaahinta dowladda iyo aan sheegana inay howlgalka la kadilay in ku badan tomiyo shan xubnood oo ku tirsan ururka al-shabaab haanase weliba ka suganayay deegaanada howlgallada iyo lagu fuliyi jiray ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya maalmihii la dhaaf weliba ay howlgalyo ku dhina ee al-shabaab iyo kuwadana deegaano iyo weliba degmooyin ku tirsan gobollada jubbooyinka iyo mudug iyagoo weliba deegaano iyo kala wareegayaan al-shabaaba maamul goboleedka hirshabeelle ee saacadan ku horkooye qoraal hakubaahi xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka ee weliba laka sheegaya inay markaas suuragalan hayna in doorasho laka qobada magaalada beledweyne ee maamulkaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isaaq iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta ismaan oge kashirjar ay ka qobaday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waliba ay ku hadleena wararka hakubahi midowda musharaxiinta iyadoo subwiin aan ku horjeesaday warkaasi siraaj sheekh isaaq oo weliba shirka jaraa'id ku hadalaya shaaca ku qaaday in iyo markaasay siyaasad in markaasay la siyaasadeeya in dana markaasay siyaasadeed lakuley ero warqadaha kubati midowda musharaxiinta welibana uuse tilmaamay in doorashada xildhibaanada lamada aqal laka qobada koran gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cid ku hor surmi kartoonan lahayna sidoo kale weliba uuse hosay siraaj sheekh isaaq in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ee weliba qas iyo fowdo horleya awaro koran deegaanada hirshabeelle siduus hadalkan dhaki guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh isaaq oo hadalkiishay sii wadaday waliba sidoo kale xusuusay in iyo hirshabeelle raaligelin iyo anka fadhida golaha midowda musharaxiinta mucaaradka oo hadalkaasi ka dhawaajiya dhinaga kale guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyta ismaan oo shirka jaraa'id-usiin ku hadalaya shaaca ku qaaday amayaasha iniya markaas midowda musharaxiinta iyo ingafeen reer hirshabeelle gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee ka dhagan gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cali jeyta ismaan iyo sidoo kale hooste ku xariiqi in midowda musharaxiinta mucaaradka oo hadalkan iyo faafiyeen iyo markaasi iyo ka fadahayeen in doorashada lakuwa ay magaaladaasi beledweyne siduus hadalkan dhiki inka dambeyntii wadalba weliba markaas iska digay iniya sii socdan arrintan uusoon markaas tilmaamay iniya markaasay baalmarsanta heshiiska doorashada islamarkaana laka dulmiyahay reer beledweyne si kastaba haato hadalkan iyo weliba haka toosay helo midowda musharaxiinta mucaaradka qoraal iyo markaas ha saareen iyo ka sheegeen in dhibaatooyin amni iyo haan siyaasadeedba markaasay saamaxa korna in doorasho laka qobada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhinaga kale wararka isla magaalada beledweyne yaana ka gudi jirna maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa saaray amare la xiriira dhinaca amniga kaana see weliba ka socda shacabka ka nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan markan ha ku bahi xafiiska guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyta ismaan iyo weliba laka shaaciyay shan qodob oo markaas la fari bulshada magaalada beledweyne hanase weliba saababsado ama hanase weliba ka saabsan amniga magaalada amarada ha ku bahi guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyta ismaan iyo weliba shalayini kow weliba laka mamnuucay magaalada beledweyne inkastoo weliba hubka dhah weedatay gudaha magaalada beledweyne hanase weliban hayna ciidamada qalabkooda walibana lo horjeey doonaya laka eray amarka walibana markaasay la horjeeyi doona adaala idi markaasay laka araga iyadoo magaalada xub sharci dare ku weedata maxkamadda lama waliba laba mamnuucay saasaataw gaadiidka muraayadaha madow oo weliban hayn ahaan baabuurta laku bilaawa tuma iyo sagaalka bilo todobaad labada kun labaatan kow saasaatawna keeg labaatan lamada bilo todobaad labada kun iyo labaatan iyo kowka muddo shan maalmood gudaasho cid allaala idlag aragoona muddadaasay kureed weliba laku qaada doonaa tallaabo waafaqsan sharciga iyo weliba ganaaha saddex weliba abla mamnuucay saasaatow dhammaan moota bajaajta markaas ka hiryihiin daahayaalka ama daahmanka iyo weliba iniyo qaadadan dhammaan bajaajleyda nambar ama taarga ha ku qaadayaan saldhigga degmada magaalada beledweyne afar weliba saasaatow la mamnuucay dhammaan baabuurta weyn ee weliba laku bilaaba halka saa hiraabnimo ilaa iyo weliba tobanka saac galabnimo saasatan lankadeji korne baabuurtaasi xamuulka ee magaalada gudaashe maadaamay wadada cariir yeeta saasatownan degsida koran wala ay ku dembeeyey waktiga weliba unakorxakoosni laku bilaabo maalinta taariikhda ee kabeeganta tumiyo siyeedka waa tumiyo sagaalka bilo toddobaad lamada kun labaatan kowka waliba lakamamnuucay baki waa baakinka baabuurta wadada daljirka dahsoon ilaa ilma waa wadada daljirka dahsoon ilaa iyo weliba ilmaloos cideylak aragoona iyadoo weliba baakinka jaran wadada lakumamna ay baakinka weliba laganaaha doone daraawalada ganaaxa weliba sharciga mutaysado doona dowlad goboleedka jubbaland iyoon waliba iyo waraha ku saarayna doorashada xubnaha golaha caqalka sare maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixisay qabsoomidda doorashooyinka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan ka dhacaya deegaanada maamulkaasi wasiirka maaliyadda jubbaland ahna xubin ka tirsan guddiga uu baarlamaanka u magacaabay qabsoomidda doorashada aqalka sare xildhibaan xuseen xirsi axmed oo waraysi bixiyey ayaa shaaca ka qaaday in si cadaalada u dhici doonto doorashada wuxuuna ugu baaqay musharaxiinta inay muujiyaan kalsooni gaar ah xirsi ayaa sidoo kale meesha ka saaray in jubbaland ay doonayso inay is-hortaag ku samayso qaar ka mid ah musharaxiinta gaar ahaan kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda waxa uuna waxba kama jiraan ku tilmaamay weelwelka laga muujinayo arrintaasi sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in doorashada ay si wada jir ah u maamuli doonaan guddiga federaalka iyo guddiga jubbaland taas oo qayb ka ahayd heshiiskii doorashada xildhibaanka oo sii hadlay ayaa intaasi ku daray in iyaga ka guddi ahaan ay u sinaan doonaan xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya inay ka mid noqdaan aqalka sare ee baarlamanka ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta tartamaya inay u diyaar garoobaan islamarkaana ay ku kalsoonaadaan guddiyada maamulaya doorashada hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ay jiraan musharaxiin badan oo cabasho ka muujiyey hogaanka jubbaland oo siyaasad ahaan kasoo horjeeda maamulka dowladda federaalk soomaaliya waxaana ka mid ah siyaasiga cabdi cali raage oo dhowaan laga soo celiyey magaalada kismaayo
idan mahadsante maxamed cabdiraxmaan cali dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka puntland xasan shire abgaalow weliba sheegay in sharcigay horjeey doonaan dadka ajaaniibta ee weliba diidaha ay biyowka canshuurta ka waajibta mushaaraadjo weliba uu sheegay inay jiraan nidaam canshuur qaadow iyo markaasan sameeyeen balse jiraan shakhsiyaad ulaka aan diidan in iyo biyan canshuurta la keliya ganacsisho iyo weliba mushaaraadjo hanas iyo qaadayaan haan ajaaniibta eh balse hadday markaas hirgeliyeen qaadowka canshuurta qof ka diida usiya qof dembiile sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka puntland xasan shire abgaalow yaa markaas weliba hadalsheeg sheegay in canshuuraadka iyo markaasi ku qaadayaan goobaha ganacsi guryaha baabuurta iyo shaqaalaha ajaaniibta taasi inay markaasi fadaayaan in iyo ka hirgeliyaan dhammaan deegaanada maamulka puntland marar badan oo horeeyeeya maamulka puntland weliba digniino shalduun iyo ontrena shaqaalaha ajaaniibta ee weliba ka sugan deegaanada maamulkaasi puntland ee diidan biyowka canshuurta haanasi oo ka waajibta mushaaraadjo dhinaga wararka puntland ayaana ka guda jirnay saacadihii lahadhaafiya ciidamada booliiska dowlad goboleedka puntland weliba ay howlgalyo qorshaysan iyo kafuliyana magaalada badhan ee gobolka sanaag iyadoo la sheegay in howlgalkaasi laha ka qabaday khamro fara badan saraakiil ku tirsan taliska qaybta booliska gobolka sanaag oo howlgalka hogaamiyahaasi sheegay in howlgalka laga qabaday labaatan toddoba dhala oo weliba maandooriyaha khamraga eh kaasi oo weliba laga qarayay guro ka yaala magaalada badhan ee gobolka sanaag sidoo kale wararkii waliba sheegahan in iyo markaasi howlgalka sidoo kale laga qabaday dad fadaaya in iyo ka ganacsadaan khamraga haanaase weliba guri ka suganaya islamarkaana dhowaan maxkamadda la horjeeyi doona inka dambeyn warha kubahi taliska qaybta booliska gobolka sanaag iyo waliba laga sheegay in howlgaladiiyo nagada doonaan haanase joogto ah lankafuliya deegaanada gobolka si lanka xaqiijiya ammaanka ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland iyo dhowr jeer oo horey ah howlgalyo shalduun iyo kafulyan welibana markaas galantiho kadhekana khamro fara badan iyo weliba dadka ganacsaday iyo haanolo faday ini markaasi la hagiliya magaalooyinka maamulkaasi puntland miil dhegeystayaal warkiisun ku dhuwansahaytan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka boqorkiin koreya weliba hurdan ayaa la filaha inuus markaasi madaxweynaha maraykanka joe biden gekos niinte usa kulkulama waa makala kulama aqalka cad ee weliba magaalada washington ee maraykanka welibana naqada doonay hogaamihii carbeed ee koreya weliba la kulama joe biden tan iyo markii la dooraday ama la dooraday halkaasi madaxweynaha maraykanka kulansha weliba diiradii ka saara doonaan caqabadaha badan oo weliba hawajahday dalalka bariga dhexe iyo weliba doorka ordan ee nabad iyo weliba deganaanshaha mandiqada maraykanka weliba huseen aragay dalalka ordan sidii qalab lanka hali kora xiisadaha dhexeeya falastiin iyo israa'iil iyo weliba arrimaha dalka israa'iil dhinaga kale boqor cabdallah ee dalka ordan weliba uus booqasho karuuga ee maraykanka tan iyo bili julaay kowdii iyadoo weliba la kulamay taliyaha taliska dhexe ee magaala waa taliyaha taliska dhexe ee militariga maraykanka kenneth mcnes iyo weliba taliyaha taliska howlgalyada khaaska ee maraykanka militari kiishay dalkaasi richard jo clirche boqorka ordan iyo weliba kaloo isu qeyb galay madalaha dhaqaalaha ee son valley oo weliba markaas la gobaday gobolka idaaho ee dalkaasi maraykanka akhyaaray guud ahaan waliba intaa gabagabaayanaya warkii hiisun kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad xidig ayaa warkasiina dareersiya ay dhegaystayaal intii warkan kulamada unkriyada kulamaana waliba siin ku tabaana sidaasiyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu injineer borow iyo mahadsan oo warka farsameeyay ammaan allah